bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooran booliiska gobolka bari oo bilaabay howlgallo qorshaysan oo lagu xaqiijinayo ammaanka gobolka bari madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo wasiiradiisa kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarka iyo ammaanada waa horumarka deegaanada maamulkaasi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ku amray ciidamadiisa inay sameeyaan howlgal al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin jubbaland dowladda jabuuti oo ku dhawaaqday inay joojinayso duulimaadyada ugu imaanaya caalamka iyo dowladda etoobiya oo ku dhawaaqday in saddex kiis oo cusub oo kornafarisa laga helay dalkaasi etoobiya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka ron warka subaxee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goorrow diyaargaroowa warkaas oo fidsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad sanada labaatan labaatan kusoo dhawaada warkaas oo fidsan munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana lagu xuseeyey sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay raadiyo cadaado ayaa xalay ka qabsoontay hoolka madaxtooyada cadaado munaasabadda oo ay kasoo qeybgaleen qeybaha kala gedisana bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo maamulka degmada ayaa si weyn loogu qaadaadhigay waxqabadkii muddada shanta sanaha ee raadiyo cadaado ay tirsatay gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay inuu si weyn usoo dhaweynayo islamarkaana shaqaalaha iyo maamulka raadiyo cadaado ugu hambalyeynayo munaasabadda sanad gurada shanaad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay raadiyo cadaado waxaa gudoomiyaha uu sheegay in ka maamul ahaan ay si dhow ula shaqeyn doonaan raadiyo cadaado islamarkaana ay ugu hambalyeynayaan shaqada adag ee shacabka soomaaliyeed u hayaan sidoo kale waxkaradkii iyo qeybihii kalgedisnaa ee bulshada ay kasoo qeyb galeen munaasabadda ayaa dhammaantu si isku mid a usoo dhaweeyay iyagoo sheegay in raadiyo cadaada ay tahay ama horyaal u tahay warbaahinta galmudug waxayna sheegeen in raadiyo cadaada ay uga barteen warar iyo barnaamijyo xaqiiqda ku qotoma madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa saraakiishiisa ku amray inay sameeyaan howlgal deegaanadiisa looga saarayo dhaqdhaqaaq al-shabaab islamarkaana lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada maamulka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan oo shalay gelinkii dambe degmada afmadow gobolka jubbada hoose gaaray ayaa halkaasi waxa uu ka bilaabay kulamo kala duwan axmed madoobe ayaa waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada jubbaland ee degmada afmadow oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka jubbaland ee degmadaas oo lagu magacaabo mahad islaam saraakiisha ciidamada jubbaland ee degmada afmadow iyo axmed madoobe ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa howlgal ka dhan ah al-shabaab oo looga fulinayo deegaanada hoostaga degmada iyo sugidda amniga guud ee gobolka jubbada hoose wararka laga helayo waa wararka la helayo ayaa waxay sheegayeen saraakiisha ciidanka jubbaland ee axmed madoobe faray inay muujiyaan ama muujiyaan diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ku bilaabi lahaayeen howlgal dhowr jeer dib u dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada dhobley ayaa halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidanka jubbaland isagoo kala hadlay sidii ciidamadu u bilaabi lahaayeen dagaal ka dhan ah al-shabaab madaxweynaha maamulka hirshabeelle waare ayaa golihiisa waa golihiisa wasiirada waxa uu kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan doorashada dalka ka dhacay islamarkaana waa doorashada sanada labaatan labaatan islamarkaana ay sugaan ammaanka deegaanada maamulka jubbaland lana shaqeeyaan shacabka si dhow dhowaan ayaa la filayaa in xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabelle inay fadhi ka yeeshaan miisaaniyadda maamulka hirshabelle sidoo kale sanadka laba kun iyo labaatan si ay u ansixiyaan si loo gudbiyo xildhibaanada maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa ku amray dhammaan golaha wasiirada inay inaanay ka maqnaan magaalada jowhar gaar ahaana kuwa fasaxa ku maqan iyo kuwa kale in si deg deg ah ugu soo laabtaan magaalada jowhar afhayeenka maamulka hirshabelle daa-uud xaaji ciro oo faahfaahinayay war ka soo baxay madaxweyne waare ayaa sheegay in lagu jiro diyaargarowgii horkeenida golaha miisaan waa golaha miisaaniyadda maamulka hirshabelle sanada labaatan labaatan inay golaha soo xaadiraan amarka ay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu duldhigay wasiirada xilli shalay galinkii dambe uu dib ugu laabtay jowhar isagoo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana madaxweynaha uu sheegay in loo baahan yahay in golaha wasiirada maamulka hirshabelle ay ka soo baxaan shaqada shacabka u dhiibteen muddooyinka yar ama bilaha yar ee dhiman oo ay ugu horreeyaan in la hirgeliyo ama mataqaanaa la ansixiyo miisaaniyadda ee hirshabeelle ee labaatan labaatan iyo sidoo kale in la ansixiyo guddiyada kala duwan ee horyaalla golaha xukuumadda hadduu alla yidhaahdo kadibna loo gudbin doono baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale madaxweynaha waxa uu runtii fariin uu u daray xubnaha golaha wasiirada ah ee dowlad goboleedka hirshabelle ka mid ah aan soo xaadirin fadhiyada golaha wasiirada ah ama aan fasax qabin ka maqan deegaanada hirshabelle ka maqan waxau runtii fariin anoo madaxweynaha wakiilka ah fariintana waxaan gaarsiinayaa xubnaha golaha wasiirada ee shirarka ka maqan waxaan leenahay xubnaha aan fasaxa ku maqneen xubnaha aan la ogeyn halka ama howlaha ay hayaan ee magaalada muqdisho ama meelaha kale jira waxaa loo baahan yahay inay ku soo xaadiraan muddo toddobaad ah magaala madaxda ama caasimada dowlad goboleedka hirshabelle si howlaha muhiimka ah ee shacabka iyo deegaanka hirshabelle loo haayo sidii loo samata bixin lahaa
halka warkaasi dhegaystayaal awdili ka socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oad ka dhagaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaaqaadaan barta aan ku leenay internetka ee w w do radio cadaada dot com booliiska gobolka beri ayaa bilaabaya howlgal qorshaysan oo lagu xaqiijinayo magaalada waa gobolka beri gaar ahaan magaalada boosaaso taliska qeybta booliiska gobolka bari ee maamulka puntland ayaa waxa ay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka bilaabeen howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaan ammaanka gobolka bari taliyaha qeybta booliiska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud ayaa bulshada magaalada boosaaso uga mahadceliyey sida ay ugala shaqeeyaan laamaha ammaanka magaalada waa laamaha ammaanka gobolka bari gaar ahaana sugidda amniga isagoo ugu baaqay inay xoojiyaan la shaqeynta ciidamada ciidamada howlgallada wada waxa uu ku amray inay gacan bira ku qabtaan dadka aan ka mid ahayn ciidamada ammaanka ee howlgalka wada islamarkaana hubka ku dhex wata gudaha magaalada boosaaso ugu dambeyn waxa uu ciidamada ugu baaqay inay xoojiyaan xiriirka ay la leeyihiin shacabka sidoo kale inta ay howlgalka wadaan ciidamada ay ka hortagaan in garoonka diyaaradaha boosaaso iyo dekadda aan laga soo dejin karin dhar loo yaqaano hudhayda oo horey puntland ee u mamnuucday cabsina laga qabo in cudurka kornafirus uu soo raaco dharkaasi waxaa taliyaha uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay si weyn xili iskaga saaraan ammaanka guud ee magaalada boosaaso oo iyadoo ah isha dhaqaalaha maamulka puntland guud ahaan ciidamada gobolka bari ku sugan oo dhan waxay ku amran yihiin ciddii aan shaqo ku jirin inay ku sugnaato xeryahooda gaar ahaan buliiska waxaan leeyahay saldhigyada kuka shaqaynaya sida wanaagsan inay dadka ugu adeegaan inay ugu dhibriyaan inay soo dhoweeyaan saldhigyadu gaar ahaan inay dadka si dhow ula shaqeeyaan shacab weynahana waxaan leeyahay siaa noola shaqayseen iyo si ka dhow waxaan doonayaa inaad noola shaqaysaan amnigiinaan ka shaqaynaynaa ininkaan inii adeegayna adeegayaal baan nahay si wanaagsan baan rabnaa dowladda puntland madaxweynuhu ugu horreeyana ciidamada xilgaara iska saartay iyo waajibaadkii nala faray uu ahaa inaan ka shaqayno nabadgelyada iyadoo puntland uu ka socdo shirweynihii wadatashiga oo uga mahadcelinaya madaxweynaha puntland gaar ahaan iyo taliska biliiska amaradii ugu dambeeyey waxaan kale u sheegaynaa dekedda iyo ayroboorada iyo kontaroolada sida uu sheegay taliyaha booliiska puntland ama amiiritii uu ka soo saaray qalabka huudhayda dharka ah inaan wax huudhaya socon karin marina karina magaalooyinka isu gudbi karin gaar ahaan annaga gobolka bari dekeddana aysan ka soo bixi karin aanuna fulinayno ama amiirtii ka soo baxday taliska waajibkiina si- meelo badanna lagu hayo kontaroolkan hadda taagannahay uu sheegay taliyuhu inay hadda hayaan qayb ka mida alaabtaas lana geyn doono xarumaha dawladda waajibaadka dawladda ka saaran lagu fulin doono haddii alla idmo.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada booliiska gobolka bari gaashaanleh sare xuseen cali maxamuud oo isagoo ka hareeyay ammaanka guud ee magaalada boosaaso oo ciidamada howlgalla ay ka wadaan weli waxaad la socotaan dhegeystayaal warka subax ee raadiyaha cadaado kulan dhex mari lahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo beesha caalamka ayaa lagu soo waramayaa in gebi ahaanba uu baaqday warar lagu kalsoonaan karo oo laga helayo oo la helaya waxay sheegayaan inuu baaqday kulan madaxtooyada soomaaliya ku dhex mari lahaa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya kulanka ayaa waxaa looga hadli lahaa arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka la filaya dalka ay ka dhacaan sanadkan labaatan labaatan labaatan koob iyo labaatan ciisad gobolka gado xuduudda khilaafaadka dowladda iyo dowlad goboleedyada wararka intaa waxay ku darayaan madaxweyne farmaajo wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ka dalbaday in shirka dib loo dhigo kaas oo looga lagu waday inuu shalay dhaco maalmihii lasoo dhaafaya waxaa soo baxay warar sheegaya in kulan uu dhex mari doono madaxweynaha iyo wakiilada beesha caalamka hase yeeshee waxa uu baaq- waa uu baaqday kulankaasi ma jirto tafaasiil dheeraad oo kasoo baxaysa sababta keentay baaqashada kulanka madaxweynaha soomaaliya uu la yeelan lahaa wakiilada beesha caalamka dowladda waddankaasi jabuuti ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso duulimaadyada uga imaanaya caalamka dowladda jabuuti ayaa waxay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay duulimaadyadii caalamka ee dalkaasi ee uga yimaada dalalka caalamka cabsi waa dalalka caalamka cabsi laga qabo cudurka dunida saameynta ballaaran ku yeeshay ee coronavirus warar ka soo baxay hay-adda duulista hawada ee dowladda jabuuti ayaa lagu shaaciyey in laga bilaabo sideed iyo tobanka bisha maarso ay joojinayaan diyaaradaha caalamka uga imaanaya si muwaadiniinteeda ay uga badbaadiso xanuunkaasi coronaviruska dalka jabuuti ayaa ilaa iyo hadda aan laga helin cudurka coronavirus hase yeeshee ay sheegeen madaxda dalkaasi inay ka feejigan yihiin cudurka islamarkaana ay shaqaynayaan ama ka shaqaynayaan badbaadinta muwaadiniintooda ugu dambeynna dowladda waddankaasi etoobiya ayaa ku dhawaaqday in saddex kiis oo cusub oo cudurka coronaviruska laga helay dalkaasi etoobiya tirada kiisaska coronaviruska ama covid nteen ee etoobiya ayaa korortay waxaana maanta waxaa maalinimadii shalay la helay saddex kiis oo cusub sida uu sheegay wasiirka caafimaadka dowladda etoobiya etoobiya ayaa waxay xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee covid nteen bishii maarso oo bishan maarso saddex iyo tobankeedii wixii markaasi ka dambeeyey saraakiisha waxay raadinayeen xiriirada kiiska ugu horeeyay ee la xaqiijiyey qiyaastii boqol toban iyo toddoba qof ayaa la- lala xiriirinaya waxaana la karantiiray waxaana laga helay maalinnimadii shalay ahayd saddex ruux oo cusub dadka cusub ee maalinnimadii shalay ahayd laga helay corona laba ka mid a waa reer jaban waxayna da-doodu kala tahay afartan iyo afar iyo afartan iyo toddoba halka halka kalena waa ethoobiyan da-diisu tahay afartan iyo laba sano jir dhammaantood waxay ka shaqaynayeen adhisababa waxayna xiriir dhowla lahaayeen kiiskii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in durbadiiba ay bilaab bilow ama bilaabeen raadinta xiriirka saddexdaasi kiis ee cusubba warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay saaxiibkii haashim yare ayaa soo saaray isla haashim ayaa ii farsameynaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
raadiw cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmaysadaasoo raadiw cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
xoga loogu sheegtaa soomaalidu u xagaataa
carwa sagal gruub arwasagal gruub ruucagta gayoon aan caashaqin lawa dharka kale ay naho cajiib oo qurxoon carwa